daliil markaa yani mas'alada daatadeeda ku banayn odhanaya mas'alada qiyaasa ku odhanayana inaan la shardinayn oo shardi aynay ahayn ee iyadaan taasi aynan jirin uu bannaan yahay qiyaasku ayaa raajixu tahay waana sida jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageen wadaad la yidhahdo cuhmaan albatti ayaa wuxuu yidhi maya waxaa la shardiyaa mas'alada markaysagaa ama ka nooc ahaan ama ka daata ahaan waa inuu jiraa daliil sheegaya in inaad qiyaasata inay ku bannaan tahay oo yacni qiyaasku bayca waa ku bannaan yahay bayca markaa wax qiyaasta daliilkaa waa in la helaa daliil sidaa sheegaya ama daliil mas'aladaa daatadeeda mas'alatulfulaaniya qiyaaso daliil sidaas sheegaya waa in la haya laakiin qowlkaas waa qowl daciifa adilla sidaas sheegaysana lama hayo waxaanay u ekaanaysaa markaysagaa qiyaaskii diidma la diidayo markaysaga waddo kale oo markaysaga aan toos ahayn loo diidayo ayay u ekaanaysaa wa qis qiyaaso calayhi ay cala alasli wax ka qiyaaso duuna shardi nasi nas markaa la shardinayo la'aanteed naskaasoo yujiisuhu qiyaaska bannaynaya binawci nooc ahaan ku bannaynaya sida bayc oo kale ku bannaynaya aw bishaksi ama shaksi ku bannaynaya mas'alada daat ahaan oo kale ku bannaynaya la'aanteed wa cilatun cillo wujuuduha cillada joogitaankeeda waa mubtade labaad alwifaaqu waafaqsani laysku waafaqaa calayhi korkiisa laysku waafaqaa alwifaaqu waa mubtade saddexaad ya-baa waa diidayaa waa khabarkii mubtadaha saddexaad ee shardahu shardinta la shardinaya alxudaaqu culammada xarfaanta ayaa diidaysa wuxuu inoo tilmaamayaa cilladu inay markaa ku sugan tahay yacni markaa asalka inay ku sugan tahay asalka inay ku sugan tahay in laysku waafaqo mas'alada noocaas ah misena faraca ay ku sugan tahay laysku waafaqo ijmaac loo hayo culammadoo dhami dhammaantood isku waafaqsan tahay shardiga noocaa la shardinayo ahlucilmigu waa diidan yihiin oo culammada usuuliyiintu waxay ku tageen in waxa weeye marka aynay bannaanayn nimaan hadalkiisu waxba cibro lahayn mooji waxa laga sheeg sheegaye oo bishrilmariisi la yidhaahdo oo jahmi ahaayoo culammada qaarkoodna ku gaalnimo xukmiyeen wakhtigii salafkana noola oo umuuro aad u shaniico aad iyo aad khatar waa ku hadlay culammada a'immada qaarkoodna ay ku gaalnimo xukmiyeen ninkaasaa wuxuu yidhi maye waxaa la shardiyaa cilladu inay asalka ku sugan tahay in laysku waafaqo cilladu inay marka asalka ku jirto in laysku waafaqo misena farca ay ku sugan tahay in laysku waafaqo haddaan ijmaac loo haynin qiyaaskaas wuxuu noqonayaa qiyaas baatil ah mooji hadalkiisaba waxa laga soo qaadaya asalka waa in laysku waafaqaa xukumku marka hore inuu mucallal yahay saddex shay weliba ka dhigaya laba maaha xukumku inuu mucallal yahay cilladiisuna ay taa tahay waa in laysku waafaqaa kow mar labaadka cilladaasi asalka inay ku sugan tahay waa in laysku waafaqaa laba mar saddexaadka cilladaasi shardiga inay faraca ku sugan tahayna waa in laysku waafaqaa waa shardi saddexaad saddexdaa shardi ayuu marka isaga shardiya wa cillatun cillo wujuuduhaa cillada joogitaankeeda alwifaaqu waafaqsani calayhi markaa cillada laysku waafaqaa oo iyadana asal ahaan laysku waafaqaa asalkiiyo farcana inay ku sugan tahay laysku waafaqaa yo-abaa waa diidayaa shardahu shardinta taa la shardinayo alxudaaqu culammadii usuuliyiintii xarfaantaha baa diidaya wallahu aclam subxana الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد الركن الثاني وهو الحكم وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار الأدنى حققا مستلحق الشرعي هو الشرعي مستلحق الشرع هو الشرعي وغيره لغيره مرعي وما بقطع فيه قد تعبد ربي فملحق كذاك عهدا وليس حكم الأصل بالأساس متى يحد عن سنن القياس لكونه معناه ليس يعقل أو التعدي فيه ليس يحصل وحيثما يندرج الحكمان في النص فالأمران قلسيان والوفق, والوفق في الحكم لدى الخصمين شرط, قو... شرط جواز القيس دون مين وعين كتر أركان قياس كركن اللباد وحوي وحكمك وحاو الناظم كويل وحكم الأصل حكم كأصلك qad yakuunu mulxaqaa waxaa suurtoobi karta inuu noqdo mid wax la haleeshiinayo limaa min ictibaari aladnaa qad xuqiqa limaa ay markaa yacni liladii kii xuqiqa loo xaqiijiya oo min ictibaari aladnaa yacni markaa ahaaday yacni markaa la ahaaday yacni kan sokee yacni tixgelinta la tixgelinayo yacni waxa uu inoo tilmaamayaa waxa weeye xukunka asalku waxa uu noqon karaa waxa uu noqon karaa waxa weeye
farac baa marka waxa weeye laga soo qiyaastay mas'alo kalea laga soo qiyaastay faracii baa haddana asal laga sii dhigtay inta asal laga dhigtaa isagii wax laga sii qiyaasanaya kii isaga xukunka qiyaas qiyaaska loogu keenay ayaa haddana xukunkii la doonaya qiyaas in lagaga sii gudbiyo mas'alada noocaasa ayuu markaa yacni inoogu tilmaamaya yacni annahu yajuusu kownu lasli almaqiisi calayhi farcan maqiisan calaa aslin aakhar yacni asalkii waxa bannaan wax laga qiyaasanayey inuu markaa farac noqdo inuu markaa farac noqdo oo u noqdo asal kale mid wax looga qiyaasanayo mas'alada noocaasa waa mas'alo ahlucilmigu markaa isu khilaafsan yihiin bacdi ahlucilmiga ka midaa banneeyey laakiin culammada qaarkood waa diideen oo waxay yidhahdeen haddii farac xukunka qiyaas loogu keeno haddana isagii la yidhahdo isagiibaa wax laga qiyaasanaya laba shay markaa waxa weeye mid ahaanun weeyi in la yidhaahdo xukunkan yacni waxa weeye waxaa suurtoobi kartaa in asalkii hore ee kanba laga soo qiyaastay in kanna looga soo qiyaastaa waa dhici kara in sidaa la yidhaahdaa yacni markaa waa suuroobi karaa in la yidhaahdo iyo in la yidhahdo maya asalka hore lagama qiyaasan karo haddii la yidhahdo asalka hore lagama qiyaasan karo macnaheedu waxa weeye bimacnaa faariq muctabara asalka hore iyo farcan hadda la doonayo in laga qiyaasto u dhexeeya sidaas aawadeed xoogaa mushaabaho oo isku dhowaansha ah ayaa markaa faracan dhexe iyo markaa yacni faracan dambe markaa ka dhexeeya sidaas aawadeed baa isagii asal looga dhiganaya marka waxa weeye ta noocaasna haddii mid walba sidaa lagu sameeyo oo la yidhaahdo waa iska bannaan tahay oo la yidhaahdo faracii marka isaga xukunka qiyaaska loogu keenaa haddana laga sii qiyaasan karaa oo asal laga dhigan karaa waxaa ka dhalan karta marka isagaa kaana ku kale in looga qiyaasan karo markaa dabeedna waxaan shaqaba isku lahayn ayaa xukunkii markaisaga waxba meeshii la ilxaaqin karaa oo la haleeshin karaa culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen waa bannaan tahayoo xukunkii asalka wuxuu noqon karaa mid isaga markaysa waxan markaa yacni mulxaqa oo isaga markaa la haleeshiyey bimacnaa mid isagaba markaa qiyaas oo markaa yacni mas'alo kale laga qiyaastay buu markaa noqon karaa yacni waxaanu markaa yahay mushaabahada dhowaanshahe ka dhaxaysa darteed ayaa markaa xukunkii loogu gudbin karaa waxaa dhici karta markaysagaa inay labada markaa yacni faraac aada isugu dhowaan karaan oo shabahoodu ka xoog badan yahay asalkii hore iyo faracan dambe shabbihitaanka is-shabbahayaan tusaalihiisu waxay ahaaday waxay ahaatay yacni markaa janaabada maydhashada laga maydhanayo ayaa waxaa la yidhi niya inay ka waajib tahay waxaan uga qiyaasanayaa salaadda yacni waxa weeye salaaddii inaad tidhahdo waa ka qiyaasanayaa waxa ka sii qumanoo ka fiicanoo xoogaa shabahu iskaga dhow yahay inaad tidhaahdo weysadii baan salaaddii ka qiyaastay maadaama markaysagaa labaduba ay cibaado yihiin oo ay isku xidhan yihiin markaasaad waxaad marka dambena odhanaysaa weysadii markaa yacni niyo in loo shardiyo aan salaadda uga soo qiyaastan haddana asal ka sii dhiganaya gusluljabaanaha janaabahana in niyo loo shardiyo waxaan ka qiyaasanayaa weysada ayaan ka qiyaasanaya oo labaduba markay tahaaro yihiin shabahu waa isaga dhowaansha badan yahay siduu shaarixuba markaa tilmaamayo waxau yidhi wa xukmu lasli xukunka asalku qad yakuunu waxa suurowda mulxaqan mid la haleeshiyey markaa yacni asal kale mid la haleeshiyey inuu yahay bimacnaa farac inuu yahay baa suurowda lima min ictibaari ladnaa yacni waxa weeye yacni asalna wuxuu u noqon asalna wuxuu u noqonayaa lima ay liladii markaysa waxaan markaa liladii xuquuqa kii loo xaqiijiyey oo min ictibaari aladnaa kan marka yacni sokee tixgelintiisa ah oo faraca ah oo bimacnaa shabahu inuu ka xoog badan yaho isaga shabihitaan badan yihiin asalka hore labadan farac isaga shabah badan yihiin sidaas aawadeed la yidhi isaga asalha laga dhigto maadaama uu asalkii uga shabah badan yahay faracan dambe mustalxiqu sharci huwa sharciyu mustalxiqu sharci xukun sharci ah ee ka markaa yacni keensanaya in la haleeshiyo ka keensanaya huwa sharciyu waa kii sharciga ahaa wa hayruhu kaas waxaan ahaynoo marka xukun sharciya aan keensanayn xukun lugawiya ama xukun caqliya keensanaya marciyun waa mid markaa loo ilaalinayo ligayrihi yacni markaa isaga waxaan ahayn baa loo ilaalinaya bimacnaa waxau inoo tilmaamayaa haddii waxa markaa qiyaasku uu ku dhacaya ay tahay xukun sharciya hadduu yahay laabudda waa in markaa ay tahay yacni markaa xukunka asalka ku suganna waa inuu noqdaa xukun sharciya haddii faraca markaysagaa xukun sharciya uu ku sugayo qiyaaskaasi yacni asalkana ilaaba ilaa waa inuu yahay xukunkiisu xukun sharciya waa inuu yahay laakiin haddii waxa weeye xukun sharciya aanu ahayn wuxuu sugayaa oo xukun luqawiya ama xukun caqliya uu yahay lama shardinayo in markaa xukun sharci inuu ku sugan yahay asalka lama shardinayo yacni asalka inuu xukun sharciga ku sugan yahay yacni markaa lama shardinayo mustalxiqu sharci sharciga markaa ka haleeshiinaya yacni ana alfarca almaqiisa ida kaana sharciyan laabudda an yakuuna mustalxiquhu ay asluhu almulxaqu bihi sharciyan yacni mustalxiqu sharci xukun sharciya ka markaa yacni dalbayo in la haleeshiiyo oo faraca ku sugaya huwa sharciyu waa mid xukunkiisu uu sharci yahay oo hadduu faraca markaa xukun sharciya ku sugayo qiyaaskaasi ilaaba ilaa xukunka asalkuna waa inuu sharci yahay wagayruhu kaas waxaan ahayn oo xukun sharciya aan ku sugayn faraca marciyun waa mid loo ilaalinayo ligayrihi yacni xukun yacni waxaan sharci ahayn baa loo ilaalinaya xukun aan sharci ahayn baa loo ilaalinayaa oo waxaanuu ku sugayo noociisu waa inay ku sugan tahay asalkii hadduu luqawi yahay waa inuu luqawigaasi ku sugan yahay asalka hadduu caqli yahayna caqligaasi waa inuu ku sugan yahay asalka wmaa biqaطcin fiihi qad tacabada rabbii famulxaqun kadaka cuhida wamaa ay waladii kii qad tacabada rabbii rabbigay uu inagu kellifay biqaطcin markaa qacin uu qacinayo fiihi markaa gudihiisa oo si yaqiina oo qaciya uu inagu kellifay famulxaqun yacni mas'alo ama markaysaga yacni shay oo mulxaqun markaa la haleeshiinaya cuhida waa la ogaaday kadaaka xaaluu markaysagaa la mid yahay ama kadaaka sidaas baa lagu ogaaday waxau inoo tilmaamayaa haddii waxa weeye yacni wax markaa qaci yaqiiniyo looga baahan yahay oo yacni yaqiin iyo qaci markaa wax looga baahan yahay in lagu ogaado haddii waxa weeye la doonayo in wax laga qiyaasto waa inuu noqdaa yacni mid markaa qaciya waa inuu noqdaa mid qaciya waa inuu noqdaa ayuu inoo tilmaamaya bimacnaa waxyaalaha cilmi yaqiiniya looga baahan yahay sida caqaa'idka oo kale markaa loogama qiyaasan karo mooyaane markaysagaa qiyaaska noociisa qaciga ah qiyaaska noociisa qaciga ah culammada qaarkood waa diidaan in qiyaaska nooc qacigii ku jiraan oo waxay yidhahdaan qiyaaska markaa qiyaasu tamsiil la yidhahdo ama qiyaasu sharci dhammaantii waxa uu yahay danni buu faa'iideeya sidaas aawadeed ayaa markaa jumhuurka usuuliyiintu ay qabaan qaciba inaanu lahayn qiyaaska markaa usuuliga ama qiyaaska sharcigu sidaas aawadeed buu akhdari uu yidhi siduu shaarixuba soo naqlinayo walaa yufiidu alqaطca bidaliili qiyaasu listiqraa'i waaltamsiili yacni qiyaaska qiyaasu tamsiil la yidhaahdo iyo qiyaasu listiqraa' labada midnaba markaysagaa qaci ma faa'iideeyo ee waxay faa'iideeyaan haayadoodu danni bay faa'iideeyaan waxayse markaa culammada markaa in badan oo ka mida ay yidhaahdaan yacni qiyaaska markaa yacni yani qiyaaska markaa mandiqiga ah sida istinaa'iga iyo iqtiraaniga iyo kuwa noocaas oo kaliya iyagu waxay faa'iideeyaan qaci bay faa'iideeyaan iyagu qaci ayay faa'iideeyaan caynkaasay yidhaahdeen inkastoo markaysagaa sheekh taqiyaddiin majmuucu fataawaha uu mas'alada noocaasa ku diiday oo uu yidhi markaa in la yidhaahdo qiyaaska mantiqina qaci buu faa'iideynayaa qiyaaska usuuligaahina qaci ma faa'iideynaya dannigunbuu faa'iideynayaa arrinka noocaasi waa iska taxakume wax daliille ma aha sababta aynay u lahayni waxay tahay qiyaas kasta oo loo bineeyey qiyaasu tamsiil oo qiyaas usuuliya loo dhigay waxaa loo bedeli karaa qiyaas waxa weeye mantiqiya ayaa loo bedeli karaa qiyaas kastaoo mantiqiyana waxaa loo bedeli karaa qiyaasu tamsiil ama qiyaaska usuuliga ee sharcigaabaa loo bedeli karaa marka maadaama mid walba ka kale lagu bedeli karo cibaaraadkuna ay kala bedelan yihiin yacni wax kale oo ku siyaado noqday aynay jirin in la yidhahdo tacbiir haddii si loo tarkiibiyana qaci buu faa'iideynaya si kale haddii loo tarkiibiyana qaci ma faa'iideynaya danni buu faa'iideynaya arrinka noocaasi waa arrin markaysagaa qariib oo aan daliil markaa lahayn weeye arrin aan daliil lahayn oo markaysa wax iska markaa yacni taxakum iskaga jiro weeyaan qiyaaskii qiyaasu tamsiilkii hadda mas'alada haddii loo dhigo oo la yidhaahdo waxa weeye waa nebiidkaan uga qiyaastay khamriga waxaanan uga qiyaastay xukunkan ugu gudbinayaa taxriimkaa cilladuna waxay tahay bijaamici aliskaari haddaad sidaas iyada aad tidhaahdo qiyaaskaasi waxa uu yahay qiyaasu tamhiil oo waa qiyaaskii usuuliga ee sharciga ahaa tacbiirkunbaad bedeli kartaa oo waxaad odhan kartaa yacni waxa weeye annabiidu muskirun nabiidka waxaa la yidhahdaa waa muskir wa kullu muskirin khamrun wax kastoo wax sakhraamiyaa waxa weeye waa khamri fannabiidu khamrun nabiidku waa khamri marka waxa weeye ama waxaad odhan kartaa annabiidu muskirun nabiidku waa muskir wa kullu muskirin xaraamun wax kastoo wax sakhraamiyaana waa xaaraan faannabiidu xaraamun nabiidku waa xaaraan tacbiirka markaad sidaa u dhigtana qaci buu ku faa'iideynayaa sida kale markaad u dhigtana iyadan waxba ku soo kordhin ayuu markaa qaci ku faa'iideynayaa sidan markaad u dhigto sida kale markaad u dhigtana danni buu faa'ideynayaa arrinka noocaasi daliil ma laha buu yidhi qiyaas kastaoo qiyaasu tamhiil oo qiyaaska usuuligaana waxaa loo dhigi karaa oo loo tarkiibin karaa qiyaas mandiqiya cagsiguna waa sidaasi leed calaa kulli xaal bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin qiyaaska markaa sharciga ah ee qiyaaska usuuliga waxa uu leeyahay qayb qaciya buu leeyahay oo qaybta qacigii waxay tahay saddex arrinu waa in markaa yacni ay yihiin mutayaqan waa inay noqdaan la qacinayo waa mida markaysagaa xukunku inuu mucallal yahay oo la cilaynayo cilladiisuna ay fulaaniye tahay oo wasfiga noocaasa tahay waa in marka waxa weeye arrinka noocaasi waa inay hubaal tahay waa mar labaadkee cilladaasi inay asalka ku sugan tahay waa in la huba waa mar saddexaadkee cilladaasi inay faracana ku jirto waa in la huba saddexdaa arrin haddii la yaqiiniyo oo la hubiyo wuxuu noqonayaa qiyaaskaasi nooca qadciga ah buu noqonaya marka haddii waxa weeye ay tahay shayga la doonayo in la qiyaasto shay waxa weeye qaci looga baahan yahay oo caqaa'id oo kale ay tahay oo qaci yaqiiniyo looga baahan yahay qiyaaska loo qiyaasanayaa calaa ra'yi markaa marka lagu socdo ra'yiga odhanaya waa bannaan tahayoo yacnii qiyaas ictiqaadkii waa loo isticmaali karaa culamo badan baa diidane haddii ra'yigaa lagu socdo waa in saddexdaa arrinba la hubsadaayo la qadcinaya inuu xukumku mucallal yahay cilladiisuna noocaa tahay cilladaasi asal ku sugan tahay faracana ku sugan tahay waa inay qaci tahay wamaa biqacin wamaa ay waladii kii qad tacabada marka uu dalbay rabbii rabbigay u dalbay oo inagu kallifay biqacin qaci uu dalbay yaqiin ah fiihi gudihiisa fa mulxaqun yacni markaa mid la haleeshiinayo fa shay-un shay oo mulxaqun la haleeshiinayo cuhuda waa la ogaaday kadaaka isagoo sidaas la mida ayaa lagu ogaaday ama cuhida markaa la yidhaahdo calimadii markaa bimacnaa carafo ahayd bay hadda markaa la micno tahay oo cuhida bimacnaa curifa waa la gartay kadaaka xaalu madkuurka la soo sheegay la mid ahaaday walaysa xukmul asli walaysa ma ahaan xukmul asli xukunka asalku bil asaasi yacni mid wax markaa laga qiyaasan karo asal laga dhigan karo markaa ma ahaan mataa yaxid goor kasta uu ka weecdo can sananilqiyaasi waddadii qiyaaska goor kasta uu ka weecdo in wax laga qiyaastaa ma suuragal aha likownihi macnaahu ahaanshihiisa uu yahay macnihiisu laysa yucqalu midaan markaa la fahmaynin uu yahay oo aan la caqliyeynu caqligeenna aynu ku garan karro aanu ahayn aw itacadii fiihi laysa yaxsulu ama markaa gudbinta markaa uu gudbo oo asalkaa ka gudbo farac kale u gudbaa laysa yaxsulu mid xasilaya aanu ahayn fiihi gudihiisa waxa uu halkanna inoo tilmaamayaa haddii markaa xukunku yacni uu yahay yacni markaa waddada qiyaaska lagu yaqaano mid khilaafsan in wax laga qiyaastaa ma suuragal aha xukunka asalku hadduu markaa yacni khiyaafsan khilaafsan yahay waddada qiyaaska lagu yaqaano in wax laga qiyaastaa ma dhici karto oo waddada qiyaaska lagu yaqaanaa waa maxay waa xukunkaasi inuu yahay yacni markaa tacabudi waa inaanu ahayn macquululmacnaa waa inuu yahay oo shay macnihiisa la fahmayo la garan karo sirtiisa waa in marka ay tahay iyo xikmada looga jeedo haddii macnihiisa aan la fahmayn oo macquululmacno aanu ahayn sida waxa weeye yacni markaa mid la caqliyeynayo inagu aynu fahmayno macnaha sidaa laynoo amray ee laynoo yidhi sida waxa weeye cadadada markaa tyacni markaa cadadada markaa rakacaadka salaada oo waxaa salaadaha qaar laba looga dhigay qaar saddex looga dhigay qaar afar looga dhigay waxaa nisaabada zakada loo kala duwanee markaa muqdir looga waajibiye aan muqdirna looga waajibin afartankii arigaa waxa looga waajibiyo sagaal iyo soddonkii aan looga waajibin shanta geela waxa looga waajibiyo afartii aan looga waajibin wahaakada soddonka lo-da ay waxa looga waajibiyey oo aan looga waajibin markaa sagaal iyo labaatankii aan looga waajibin ashyaada noocaas iyo wixii la mida iyo kafaaraadka iyo waxyaalaha loo xadiday umuuraha noocaas oo dhammi macquululmacno ma aha macnahoodii markaysagaa ma fahmayno maadaama macquululmacno aanu ahayn in wax laga qiyaastaa ma dhici karto waayo shartu shuruudii qiyaaska ka mida ayaa maqan oo waa inuu yahay markaa shayga wax laga qiyaasanaya tacabudi waa inaanu ahayn ee macquululmacno yahay waa marka yacni wuxuu kaloo kaga weecan karaa shay labaad oo kale waa kaga weecan karaa wuxuu kaga weecan karaa markaysaga cilladuba inaynay mutacadiye ahayn asalkaasoo keliya hadday ku kooban tahay oo kaasiro iska tahay oo meel kale cilladaasi kuba sugan tahayba aan la heli karin taa lafteedana waxa weeye wuxuu noqonayaa midaan waxba laga qiyaasan karin waayo markaa waddadii yacni qiyaaska lagu yaqaanay wuu ka weecsan yahay oo waa garab marsan yahay walaysa xukmul asli xukunkii asalku ma ahan bil asaasi asaas wax laga qiyaasanayo bimacnaa asal wax laga qiyaasanayo noqon maayo mataa yaxid goor kasta uu ka weecdo can sananilqiyaasi waddadii qiyaaska uu ka weecdo yacni in wax laga qiyaastaa ma suuragal aha likownihi wuxuu uga weecanayaa likownihi ahaanshihiisa uu yahay macnaahu macnihiisu uu yahay laysa yucqalu mid la caqliyeynayo oo la fahmayo aanu ahaynoo bimacnaa markaa inagu aynu fahmayno aw itacadii fiihi aw itacadii ama gudbin qaasiro iska tahay markaana in wax laga qiyaastaa ma dhici karto waxayumaa yandariji lxukmaani fi nasi falamraani qulsiyaani waxayumaa yandariji lxukmaani goor kasta oo yacnii labada xukum ay soo gudagalaan fi nasi naska ay soo gudagalaan falamraani labada arrin qulsiyaani waxaad tidhahdaa isku mid weeye oo in midkood laga qiyaastaa ka kale kama awlaysna yacni marka waxa weeye mid waliba naska ayuu ku guda jiraa markaa ma dhici karto in layaha kanaan asal ka dhiganaya ka kalena waa uga qiyaasanaya waayo sidaasi cagsiga kama awlaysna tusaalihiisu waxay ahaatay acaamu biacami mila bimili xadiidka macmar bni cabdilaahi waxaa markaa uu tilmaamayaa cunto oo dhan markaysagaa in looga baahan yahay in la isla ekaysiiyo in looga baahan yahay wakadalika marka adilada kale waxaa laga qaadanaya in yaddan biyadna looga baahan yaho labada shardi yacni markaa looga baahan yahay hadday isku jinsi yihiin hadday kala duwan yihiinna waa inay noqdaan yaddan biyad ee markaa tamaasul lama shardiyo marka haddaad tidhaahdo waxaan ka qiyaasanayaa yacni markaa masagada ama gellaydaan ka qiyaasanayaa ama hadhuurkaan ka qiyaasanayaa markaa burkaan ka qiyaasanaya oo waxa weeye bijaamici tucmi waxaa markaysagaa lagu odhanayaa tacaamku soo gudagalaa lagu odhanayaayo inaad midkood ka qiyaasataa ka kale kama awlaysna baa lagaa odhanaya waxaysumaa yandariju lxukmaani goor kasta oo labada xukunba ay soo gudagalaan fi nasi naska ay soo gudagalaan falamraani labada arrin yacni qul siyaani waxaad tidhahdaa isku mid weeyi yacni siyun bay ahayd oo siyun bimacnaa mislun ayay ahayd siyaani ay bimacnaa milaani waa laba markaa yacni isku mida walwafqu wifaaq laysku waafaqo fi lxukmi xukumka laysku waafaqo lada lkhasmayni labada markaa yacni doodaya ay isku waafaqaan shartu jawaazi alqaysi qiyaas bannaanaanshaha uu bannaan yahay shardigiisa weeye duuna mayni been la'aanteed qiyaas iyo qays mid walba waa la yidhahdaa qays waxaa looga jeedaa hadda shiddo lagama tilmaamayo qays macaanida loo isticmaalo shiddadaa ka mida ee qays waxaa looga jeedaa qiyaaskaa looga jeeda qiyaasku inuu bannaan yahay shardi bay u ahaatay duuna mayni been la'aanteed in labada waxa weeye markaa mutanaadiraynkaee wada hadlayaa inay isku waafaqaan yacni xukunka ay isku waafaqaan yacni marka asalka ay isku waafaqaan xukunkiisa arrinka noocaasi waxay tahay shardi culamada qaarkood baa waxay yidhaahdeen maya waxaaba la shardinayaa ummadduba inay isku waafaqdo in waxa weeye xukunka asalka iyo inuu mucallal yahay iyo ashyaada noocaas ah laakiin ta noocaasi waxay tahay marka waxaa ka laasimi karo ibtaalun lilqiyaas oo waayo dee ummaddu markaysagaa qiyaaska ma wada qabto culamada qaarkood oo qiyaaska diidan baa jira markii sidaa ishkaalkaa lagu soo arooriyeyna dib bay u gurteenoo waxay yidhahdeen ciddii sidaas tidhi maya waxaanu uga jeednaa ummaddoo dhan markaanu leennahay cidda qiyaas oggol oo dhan inay isku waafaqday ee raggaan qiyaasba oggolayni kuwaa ugama jeedno walwafqu wifaaq laysku waafaqo fi lxukmi xukumka laysku waafaqo xukunka asalka ladal khasmayni labada markaa yacni doodaya liddiga isku ah labadaa markaa khasmiya doodaya markaa agtooda ay isku waafaqaan shartu jawaazi alqaysi qiyaas inuu bannaanaado shardigiisa weeye duuna mayni been la'aanteed wain yakun licilatayni ikhtalafaa tarakaba alaslu ladaa man salafa wain yakun hadduu ahaaday ay huwa markaa yacni itifaaqa markaa labada khasmi ay iswaafaqayaan licilatayni ikhtalafa licilatayni laba cillo oo ikhtalafaa kala duwan markaa oo iskhilaafay hadday markaa yacni xukunkuu u kala dhisan yahay oo uu sidaas itifaaqoodu ku yimaado tarakabal aslu asalka ayaa isfuura ladaa man salafa ciddii hormarta ee culammada agtooda oo murakabul asli ayaa la yidhaahdaa kaas murakabul wasfi markaa wasfigu ku murakab yahay ee uu isfuulaa ida alkhasmu manaca idaa manaca alkhasmu manac waa hadduu markaa khasmigu manciyo oo yacni markaa uu diido wujuuda da lwasfi wasfigaasi inuu ku sugan yahay fi lasli lmutabac asalka la raacayo wax laga qiyaasanayo waa hadduu diido inuu ku sugan yahay markaasna waxaa la yidhahdaa murakabulwasfi ayaa la yidhahdaa oo uu yidhahdo xukunkaasi inuu mucallal yahay oo cilladaa lagu cilaynayo waan kugu waafaqsanaya laakiin cilladaasi asalka ah markaa la doonayo hadda in wax laga qiyaasto kumaba sugna a uu sidaas iyada ay yidhahdo markaana murakabulwasfi baa la yidhahdaa yacni qiyaaska noociisa murakabkaa buu halkana inoogu tilmaamaya oo waxa weeye waa nooc markaa laba nooco murakabul asli iyo murakabulwasfi labadaa nooc baa loo qaybiya haddii itifaaqa labada khasmi ay isku waafaqeen xukunka asalku uu ku kala yimi laba cillo ugu kala dhisan yahi oo qaarkoodna midna uu yidhi markaa cilladiisu waxa weeye waa wasfiga noocaasa midna uu yidhaahdo maya wasfiga maahae wasfi kala keensaday xukunku waan kula ogolahay inuu xukunkaa yahay laakiin cillada waxa cillada keensatay cillo kale weeyaano cilladu waa kayta wa kayta mid kaluu dabadeedna sheegay taa waxa weeye murakabul asli baa la yidhaahdaa haddii waxa weeye xukumku inuu mucallal yaho cilladaa lagu cilaynayo laysku waafaqaa si ahaatee markaa uu diido khasmigu oo uu yidhaahdo cilladaasi asalka markaa kuma sugnaba uu caynkaas iyada ay yidhahdo markaana murakabulwasfi baa la yidhaahdaa yacni shaarixu waxa uu odhanayaa waclam ana murakaba alwasfi lahu suurataani aluula an yamnaca alkhasmu wujuuda alcillati fi lasli yacni inuu waxa weeye laba suuro ayuu leeyahay murakabulwasfigu waa mida waxa weeye khasmigu waa inuu manciyo oo diido cilladu inay ku sugan tahay asalka maca annahu yanfii cilliyataha aydan weliba ay u raacdo cillanimadeedana inuu diidayo cillanimadeedana inuu diidayo marka ay u raacdo low furida hubuutuha ka hada lmithaali almutaqadimi qariiban faina iddicaaءa ashaaficiyati ana cilata alasli fiihi hiya tacliiqu طalaaqi ajnabiyatin falmalikiyatu yanfuuna فالمالكية ينفون التعليق كما تقدم مع أنهم لو ف... لو, فر... لو فرضوا وجود التعليق لما كان التعليق عندهم علة لعدم الطلاق مثال بو مركا ينوشيغي أو وحا مركا يعني أو يري مثال كمركب الوصف أو مثاليي يعني نمبا وحا إن تزوجت فلانة هدان فلانة قرسدو فهي طالق وفرنطهي يعني هذا الكمركا هدي سدا سيدا اللي يلاهدو yacni inaynay furmaynin way isla ogol yihiin maalikiyada iyo shaaficiyadu hadhow buu fulaanadii guursaday fulaanadii inaynay furmayn waa la ysla ogol yaho maalikiya iyo shaaficiye ayaa isla ogol oo waxa weeye shaaficiyadu waxay leeyihiin alcillatu fi lasli tacliiqu talaaqi qabla malki maxallihi iyadoo maxalkiisiiba aan weli la mulkiyin in talaaqii markaa yacni lagu xidho yacni noocaas weeyi markaa ma furmayso ayay yidhaahdeen maalikiyaduna waxay yidhahdeen cilladaa aa sheegteen asalka kuma sugnoo talaaqani markaysagaa mucallaqba maaho waa tanjiizo macnuhu wuxuu dhacayaa in tasawajtu haddii aan markaa beri dambe guursado fulaanatan fulaanata fulaanow aan guursado yacni fa hiya taaliqu hadday furan tahay muraadka looga jeedaa markaasay furmaysaa ma aha ee waxaa looga jeedaa hadday furan tahay baa laga tilmaamaya markaa tanjiisba weeyi waaba tanjiis bay yidhahdeen qolada markaysagaa yacni shaaficiyadu waxay leeyihiin tanjiis ma aho as faraca ma yani waxaan leeyahay asalka cilladaasi kuma sugna bay leeyihiin cilladaasi asalka kuma sugna ayay markaa leeyihiin oo tanjiis ma ahe waa mucallaq bay markaa leeyihiin marka haddaba haddaynu usoo noqonno waxa weeye faina iddicaaءa shaaficiyati ana cilata alasli fiihi hiya tacliiqu talaaqi ajnabiyatin falmaalikiyatu yanfuuna tacliiq tacliiqa way nafyinaya waxay leeyihin waa tanjiis bay leeyihiin ee tacliiq ma aha oo alaaq mucallaqa ma ahe hadday furan tahay baa macnuhu dhacaya iyadoo marka waxa weeye maca annahum low faraduu wujuuda tacliiqi yacni markaa qolada shaaficiye haddiiba markaa ay fardiyaan oo laga soo qaado ay qadaraan in waxa weeye tacliiq uu ku sugan yahay tacliiqaasi markaysaga inay furmayso lagaka dhalan maysa bay markaa leeyihiin marka waxa weye haddiiba tacliiq ay noqon lahayd maba furmaysa bay leeyihiin oo waxa weeye markaa taa lafteeda ma furmayso laakiin tacliiqba markaysa waxaan markaa weynay markaa qolada maalikiya caynkaasay markaa leeyihiin cafwan malaa taa dambe iskakay dabamartaan u malaynaya calaa kulli xaal misaalku markaa waa cad yahay oo in tasawajtu fulanata fa hiya taaliqun yani waxa way ka dhigayaan qolyaha maalikiyadu inay tahay tanjiis oo tacliiq baa inay hadday furan tahay baa muraadka looga jeeda ay tahay muraadka looga jeeda hadda ayay furan tahay baa looga dalleeyay qolada kalena waxay leeyahay hadday furanta loogama dan lahay markaasay furmi doontaa baa laga tilmaamaya markaas ayaa furmi doontaa baa laga tilmaamaya haddiiba la yidhaahdo markaasay furmi doontaa qolada maalikiya waxay leeyihin hadday sidaa noqon lahayd way furmi lahayd laakiin qolada shaaficiya waxay leeyihiin yani markaysagaa ma furmayso haddii sidaaba laga soo qaado sidaaba haddii laga soo qaado tacliiq ay noqon lahayd ma furmayso bay markaysagaa leeyihiin suurada labaad ee kale markaa yani murakabul wasfiga gudagelaya waxaa weeye cilladu inay markaa sugan tahay inay maqnaato iyadoo markaa waxa weeye xukunka inay cillo u tahay laysla ogolyahay marka calaa kulli xaal waa laba suuro ayaa murakabul wasfigeedu gudagelaya in cillada laysla ogol yahayo laakiin markaa la mancinayo in asalka ay ku sugan tahay iyo in cilladana la diidayo leeyahay xukunkaa cilladiisu inay taa tahay waan mancinaya laakiin haddiiba laga soo qaado inay tahay asalka kuma sugnaa labada suuradood murakabul wasfiga ku guda jira wain yakun hadduu yahay huwa itifaaqu lcilatayni laba cillo mid u sugnaadoo kala duwan ikhtalafaa labada cillo oo kala duwan tarakaba alaslu asalka ayaa isfuulay oo murakabul asli buu noqday ladaa man salafa ciddii hormartay agtooda culammada ka mid ahaatay murakabulwasfi murakabulwasfigu ida alkhasmu manaca idaa manaca alkhasmu manac waa hadduu khasmigu manciyo wujuuda dalwasfi wasfigaasi inuu ku sugan yahay fi lasli mutabac asalka la raacayo wa radduhu raddiga markaa la radinayo qiyaaskaa murakabkaa labadiisa noocba untuqiya waa la doortay wa qiila waxaa la yidhi yuqbalu waa la aqbalayaa wa fi taqadumi wa fi taqadumi khilaafun yunqalu wa fi taqadumi markaa horumarinta markaa la hormarinayo khilaafun yunqalu yani markaa khilaaf baa markaa lagu soo wa fi taqadumi wa fi taqadumi khilaafun yunqalu wa fi taqadumi markaa horumarinta markaa la hormarinayo khilaafun yunqalu yani markaa khilaaf baa markaa lagu soo naqliyey wuxuu halkana inagu tilmaamayaa qiyaaska marka alqiyaasu lmurakab la yidhaahdo labadiisa noocba ama murakabul asli ha noqdo ama murakabul wasfi ha noqdee ma la aqbalayaayo qiyaas markaa muctabara ma noqonaya mise noqon maayo aqwaal baa ku sugan qowlka markaa yacni ugu qawisani waa qowlku ugu hormariyey waraduhun tuqiya kuu yidhi qowl labaad baa jiro wuxuu leeyahay waa la aqbalaya qowl saddexaad baa waxa uu leeyahay haddii markaa yacnii in la aqbalayo u daaya laakiin haddii ay iscaaridaan qiyaasaan murakab ahayn iyo mid murakaba keebaa la qadimaya bacdi baa waxay yidhaahdeen hayrulmurakabkaa la qadimayaa waayo khilaaf kuma sugna qaar kalea waxay yidhaahdeen maya murakabka laftiisaa la qadimaya yacni murakabka laftiisa ayaa la qadimaya qaar kaloo saddexaad baa waxay yidhaahdeen maya way siman yihiin oo waxa weeye xaysiyadaa ku saabsan tarkiibkiiyo tarkiib la'aanta laguma kala qadimayo si kaloo loo kala qadimaba wa radduhu radinta la radinayo qiyaaska murakabkaa untuqiya waa la doortay waa qowlka mukhtaarkaa waqiila waxaa la yidhi yuqbalu waa la aqbalayaa oo waa qiyaas muctabara wa fi taqadumi horumarinta la hormarinayo qiyaaskii marka aan murakabka ahayn laga hormarinayo khilaafun khilaaf baa yunqalu la soo raraya alfarcu alfarcu faracu alxukmu xukumka weeye fii ra'yin ra'yi marka lagu socdo wamaa tushubbiha wixii lagu shabbahay weeyaan oo min almaxalli maxal ahaadoo mushabbah laga dhigay cinda julli nubaha culammada markaysa waxaan markaa yacni nebiyiinta ah bimacnaa qadarkii iyo sharafta leh ee badankooda agtooda wuxuu inoo tilmaamayaa halkii yacni laysku khilaafay asalkeebaa la yidhaahdaa ma xukumkaa la yidhahdaa ma maxalulxukmigaa la yidhahdaa ma daliiluxukmigaa la yidhahdaa khilaafkii oo kale la midabaa faracana ku sugan oo laysugu qabtay isaga laba qowl qowl odhanaya waxa weeye waxa markaa la yidhaahdaa farci maxalka xukmiga ee la doonayo in loo soo gudbiyo yacni markaa xukunkii asalka maxalkaasaa farac la odhanaya iyo qowlka labaadoo odhanaya maya xukunka laftiisa la soo gudbinayo ayaa faraci ah qowlka sawaabka ee saxdiina waxay tahay waa in la yidhaahdo maya waxaa looga jeedaa maxalka la doonayo xukunka in loo soo gudbiyo ayaa waxaa la yidhaahdaa yacni farci wa qiila innahu maxalu xukmi alfarci almaqiisi wa huwa alxaqu shaykh markaa waxa weeye shanqiidi waxa uu yidhi qowlkaasaa qowlka xaqi uu ahaaday alfarcu faraca alxukmu xukum weeyaan ama haddaad markaa kabaab ahaan markaad yani tidhaahdo alfarcu haadaa mabxahuhu aad tidhaahdo yani ama haadaa baabulfarci aad tidhaahdo ay huwa faracu alxukmu weeyaan fii ra'yin ra'yi marka lagu socdo aaraada culammada ka mida wamaa tushubbiha kuwii kii wax lagu shabbahayay weeyaane isaga la doonayay mid kale in lagu sii shabbaho ee mushabbaha ahaa maaha mushabbahu bihiga min almaxalli xaaluu markaysagaa yacni kaasi maxalka uu ahaaday cinda julli nubaha culammada markaysagaa yacni jamcu nabiih weeye culammada markaa sharafta leh badankooda agtooda wujuudu jaamicin bihi wujuudu jaamicin jaamicinuu markaa jiro wax kulmiya asalkiiyo faraca bihi inuu markaa ku sugan yahay markaa faraca mutamaman xaaluu yahay mid la taam yeeloo la dhammaystiray shartun shardi weeye wa fi lqaطci ila alqaطci intama wantamaa waa nisbe sheegtay fi lqaطci markaysagaa qaطcinta la qaطcinayo yacni markaa cillada asalka iyo in markaa labadaba ay ku sugan tahay yacni qiyaasku waa abtirsaday ila alqaطci qaطci buu u abtirsaday oo u nisbe sheegtay wuxuu halkana inoogu tilmaamayaa shuruudaha qiya shuruudaha markaa yacni faraca waxaa ka mida ee qiyaaskii shardiga u noqonaya jaamica ama cilladu waa inay tahay waxa weeye mid iyadoo dhammaystirana kala dhinnayn ku sugan yacni faraca mid ku sugan waa inay tahay iyadoo taaman waxba ka dhinnayn waa inay faraca ku sugan tahay haddii cilladu markaa iyadoo dhammaystiran aynay faraca ku sugnayn oo ay kala dhantaalan tahay xaalka noocaasa in wax laga qiyaas qiyaastaa ma suuragal aha haddii aad tidhaahdo waxa weeye yacni mas'alan mas'ala uga qiyaasanaya haddana waxa weeye cilladii markaa kuma wada sugnaa waxay noqonaysaa markaysaga cilladii barh baa maqanay haalibkeedii baa joogtaa waxaa la odhanayaa markaysaga waxaad markaa cilladii mar haddaynay taam ahayn oo dhammaystirrayn yacni waxa weeye waxba lagama qiyaasan karo tusaale ama mithaal markaysaga yacni fahamka aan ku soo dhowaynayo waxa marka ay tahay yacni nin baa waxa uu yidhi waxaan ka qiyaasanayaa qaadkaan uga qiyaasanayaa khamriga oo waxa weeye iskaarkii ee ayaan markaa uga qiyaasanaya marka waxa weeye taxriim weeyaan baabulqiyaas baanan markaysagaa ku keenay wadaad baa u jawaabay oo waxa uu yidhi yacni markaa qiyaas inaad markaa ku keento khamriga uga qiyaasataa suuragal maaha waayo cillada khamriga loo taxriimiyey waa iskaar cillada iskaarka oo dhammaystiran oo taam ahina kuma sugnaa yacni kuma sugnaa qaadka kuma sugnaa maadaama qaadka aynay ku sugnayn iyadoo kaamila aynay ku sugnayn inaad ku cilaysaa ma suuragal aha markaa qiyaaskaagaasi sax ma aha waayo jaamici oo taama ayaan ku sugnayn misaalka noocaasa waxaynu uga jeednaa fahamka in lagu fahmo mas'alada ayaynu markaa uga jeednaa laakiin waxa weeye qaadku inuu bannaan yahay ugama jeedna qaadku waa muxaram yacni waxyaalo badan baana laga deliishanayaa dararkiisa nafcigiisa ka badan qaacidaduna waxay tahay maa kasura dararuhu calaa nafcihi fa huwa xaraam waxa dhibtiisu dheeftiisa ka badataa sharcan waa xaaraan madaro badan iyo dhibaatooyin badanna waa leeyahoo muxaqaq ah laakiin waxaynu uga jeednaa mithaal markaysaga mas'alada lagu fahmo qiyaaskii wuxuu kaloo yeelan karaa nooc qaciya buu yeelan karaa yacni nooc qaciya ayuu markaa yeelan karaa oo waxa weeye waa xaalka markaysagaa xukumku inuu mucallal yahay laysku waafaqo cilladu markaysagaa inay faraca iyo asalkaba ku sugan tahay in laysku waafaqo xaalka noocaasa wuxuu noqonayaa qaci buu noqonaya wujuudu jaamicin jaamic inuu jiro jaamica waxaa looga jeedaa cilladii baa looga jeedaa magacyo badan bay leedahay baabul markaa yacni cilaynu ugu tegiye jaamic markaysagaa inuu wax kulmiyaa asalka iyo faraca oo xukumka ku kulmiyaa inuu ku sugan yahay bihi faraca ku sugan yahay mutamaman xaaluu jaamicaasi uu yahay mid la taam yeeloo la dhammaystiray shartun shardi weeye wantamaa waa abtirsaday ay uwa qiyaasku filqaطci qaطciga gudihiisa marka cillada marka xukumku inuu mucallal yahay cilladiisuna ay sidaas tahay laysku waafaqo xukumka asalkana cilladaasi ku sugan tahay faracana cilladaasi ku sugan tahay intaasoo dhan marka laysku waafaqo ilalqaطci buu u abtirsaday inuu marka qiyaaskaasi uu yahay qiyaas qaطci ah wain takun danniyatan faladwanu lida alqiyaasi calamu mudawanu wain takun haddii ay tahay yacni cilladu danniyatan danniga mid loo nisbeeyey haddii ay tahay faladwanu magaca adwan la yidhaahdo kii markaa hooseeyey ah calamun magac weeye mudawanun yacni loo diiwaangeriyey geliyey oo loo qoray lidalqiyaasi qiyaaskaas loo qoray waxau inoo tilmaamayaa haddii waxa weeye cilladu ay tahay danniyo yacni qiyaaskaa waxaa layahay qiyaasul markaa adwan baa la yidhaahdaa qiyaasu adnaa ama qiyaas marka waxa weeye qiyaasu adwan ama adnaa ayaa markaa la yidhaahdaa waa kii hooseeyey weeyo ictibaarka ka kale marka loo eegee qaciga ayuu markaa yahay adwan minhu mid markaa ka hooseeya ayuu markaa u yahay marka waxa weeye daniyadii waxaa noqonaya anwaacda la ysku khilaafoo kale sida shaaficiyadu inay yidhaahdaan cillada waxa weeye afarta shay ee burka iyo milixda iyo yacni shaciirka iyo ku sugan ee timirta yacni cillada ku sugani waa markaa tucmi cilladu waa cuntannimo waxaana noogu daliila alطacaamu biطacaami culammadii kale maadaamaynay ku waafiqin cilladu inay tucminimo cuntannimo ay tahay oo maalikiyadii ay leeyihiin waa iqtiyaad iyo iddikhaar yacnii qolada markaa xanaabiladii ay leeyihin cilladii waa kayl qolada xanafiyadii ay leeyihiin cilladu waa wasniga yacni markaa qolyo kale marka ay leeyihiin waa tucmiga oo weliba markaysa xan ama kayl ama markaa yacni uu raaco wasni uu raaco sida ibnu musayibba laga soo naqliyey yacni maadaama sidaa la isugu khilaafo aqwaal badan ay ku sugan tahay qiyaaskaasi wuxuu noqonayaa qiyaasu adna oo waa noocii la ysku khilaafsanaa markaa qiyaaskii yacni qaciga ahaa noqon maayo marka ixtimaalba mar hadduu geli karo ixtimaalkaasaa wuxuu ka baajinayaa qadcinimadii wuxuuna noqonayaa danni bacdi culammada ka mida waxay yidhahdeen qiyaaska nooca jeliga la yidhaahdaa waxa uu noqonayaa qaci nooca aan jeliga ahayna waxay noqonayaan markaysaga qaci ma noqonayo danni buu noqonaya marka calaa kulli xaal laakiin sida sawaabkii waxay tahay qiyaaska jeliga waxa u qaybsamaa nooc qaciya iyo nooc danniya ayuu u qaybsamaa oo ma aha qiyaaska markaa nafyulfaariqa ku dhisan inuu waxa weeye dhammaantii wada qaci inuu yahay ma aha ee waxa weeye saddexdii sharti aynu soo sheegnay ayuunbaa laga eegayaa qiyaaskaasi inuu qaci yahay iyo in kale saddexdaa haddii laysku waafiqi waayo ama midkaan mid midkood laysku waafiqi waayo oo uu khilaafba galo qadcinimadii waa ka baaqanayaa danni buu noqonaya waa inuu xukumku inuu mucallal yahay cilladiisuna ay sidaas tahay oo wasulfulaani ay tahay waa in laysku waafaqa cilladaas inay asalka ku sugantahay waa in laysku waafaqa cilladaas inay farca ku sugantahayna waa in laysku waafaqa saddexdaa sharti mid ka mid a haddii la waayo qiyaasku qaci waa ka baaqanayaa danni buu kusoo dhici wain takun hadday tahay ay hiya cilladu yacni biictibaar cilladaad markaa ugu celinaysaa yacni markaa cilladu danniyatan mid danni loo nisbeeyey haddii ay too la ysku khilaafsan yahay fal adwanu magaca adwan la yidhaahdo waa kii hooseeyeye yacni calaamun mudawanun magac loo diiwaangeliyo loo qoray weeye lidalqiyaasi qiyaaskaas loo qoray waalfarcu lilasli bibaacisin wa fii alxukmi nawcan aw bijinsin yaktafi waalfarcu faracu yaktafii waa raacaayo waa dabagalaa lilasli laamku waa iska ziyaadee mafcuulkii baa la geliyey muqadamka ahaa al asla asalka ayuu raacaa bibaacisin waxa uu ku raacaa waxa weeye yacni marka ay fii baacisin buu ku raacaa baadu waa darfiya siduu shaarixuba tilmaamayo bibaacisin ay fii baacisin baacis buu ku raacaa cilluu ku raacaa wa fi lxukmi nawcan aw bijinsin yacni waxa uu kaloo ku raacaa yacni markaa bibaacisin ay fii baacisin markaysaga cillada ayuu ku raacaa wa fi lxukmi xukumkuu ku raacaa yacni waxa weeye xukunkaasoo fii nawcin yacni nawcan ay fii nawcin nooc ku sugan aw bijinsin ama markaysagaa jinsi ku sugan yacni waxa weeye nawcan waa daraf yacni bijinsin baaguna waxa weeye waa darfiyo yaqtafii waa raaca yaqtafii bay ku tacalluqdaa siduu shaarixuba baraarujinaya bibaacisin ay fii baacisin buu ku raacaa wa fi lxukmi xukumku ku raaca nawcan ay yaktafii nawcan fii nawcin nooc markaa yacni gudihii buu ku raacaa aw bijinsin ama jinsi gudihii buu ku raacaa waxau inoo tilmaamayaa faracu inuu asalka markaa ka raacayo yacni xagga cillada iyo xagga xukumka xagga xukumka iyo xagga cilladaba inuu ka raacayo xukunkuu ka raacayo wuxuu inoogu tilmaamayaa inuu yahay markaa nooc ahaan yacni waxa weeye yacni raacitaanka uu ka raacayo waxa weye xagga cillada dheh raacitaanka uu ka raacayo xagga cilladu waxay noqonaysaa nooca cillada inuu ka raaco ama markaysaga jinsiga cillada inuu ka raaco labadaa mid bay noqonaysaa shakhsiga cillada lafteeda markaysa waxaan markaa inuu ka raacaa dee waxa weeye ma suuragal ahaa yacni waxa weeye mas'aladii yacni waxa weeye waxda nawciya ayaa meesha markaysagaa taalla oo waxa weeye labada shay hadday markaa yacni cilladu isku mid ay tahay yacni waxay tahay asalka iyo faraca dee isku noocuunbaa ku sugan baa markaysagaa lo odhanaya oo haddaad tidhaahdo nabiidka iyo khamriga mid walba iskaar baa ku jira iskaarkaasi cayntii khamriga ku jirtay lafteedii kuma sugna nebiidka ee mid la nooca oo yadii markaa shabbahda ayaa ku sugan baa laga tilmaamaya mihaalu musaawaati fii nawci alcillati qiyaasu nabiidi cala alkhamri bijaamici shiddati lmutriba shiddada markaysagaa muطribada haddaad tidhahdo waan uga qiyaasanayaa fa innaha mawjuudatun fi nabidi bicayniha annawciya caynteedii noocnimaa ku sugane laakiin caynteedii shaksinimo kuma sugna sababtuna waxay tahay lianna alcillata caradun laa yatashakhasu ila bitashkhiisi maxallihi aladii qaama bihi wa huwa fii misaalina khusuusi alkhamri wa huwa mafquudun fi nabidi fadahar ana alwaxdata nawciya laa shaksiya yacni waxa uu tilmaamaya calaa kulli xaal samaro badani kuma jirto marka waxa weeye waa inuu cillada yacni markaa nooc ahaan yacni cilladu nooc ahaan waa inay isugu mid tahay amaba markaysaga waa inay isku jinsi tahay haddayna isku nooc ahayd inay isku jinsi tahay waxaa laga tilmaamayaa qiya- qisaastii laysaga qisaasanayey yacni atraafta iyo waxa weeye nafta yacni waxa weeye nooc ahaan ee waxaan leeyahay jinsi ahaan ayaa waxa weeye ay markaa isugu jinsi u yihiin oo mid waliba waxay tahay markaa qofkii itlaaf markaa lagu samaynayo midna waa itlaafu eh, cudwin midna waa itlaafu nafsin oo waxa weeye qisaastii nafta nafta loo dilayey waa naf markaysagaa la la dilayo weeye waa itlaafu nafsin laakiin xubintii la gooynayo ee gacantuu gooyo gacanta u goo oo mafsilkuu ka jaro ee uga jar ta noocaasi waa itlaafu daraf marka maadaama itlaafu daraf ay tahay darafkan la itlaafinayo la jarayo iyo naftan la jarayo maxaa ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya waxa weeye jinsinimaa ka dhexeeya oo jinsiga iyo noocu maxay ku kala duwan yihiin ashyaa waxa weeye markaa xaqaa'iqdoodu kala duwan tahay yacni xaqaa'iqdoodu kala duwan tahay marka waxa weeye yacni uu lafdigu ku dhacayo marka waxaa la odhanayaa jinsinimaa ka dhaxaysa oo xaqiiqada waxa weeye naf sida loo jara iyo xubin sida loo jaraa dee waa kala duwan tahay a waa kala duwan tahay yacni xagga markaa kale haddaad ka eegto xayawaan waxaad tidhi xayawaannimada bini aadamka iyo xayawaannimada xooluhu waa kala duwan yihiin xaqaa'iqdoodaa kala duwan siday u samaysan yihiin baa kala duwan ta noocaasoo kalea waxaa la odhanayaa waa jinsi waa jinsi baa la odhanaya laakiin bini aadam adoo sheegaya haddana suwarkood iyo sifaatkoodu markay kala duwan yihiin laakiin ay iskaga mid ka yihiin xaqiiqadooda inay xaqaa'iqdooda isku mid tahay oo daatooyinkooda marka hore bini aadam waa isku mid laakiin sifaatkay ku kala duwan yihin oo mid waa cas yahay mid waa madow yahay mid waa gaaban yahay mid waa cad yahay yacni anwaac markaa noocaasay markaa leeyihiin marka waxa weeye sifaatkii bay ku kala duwan yihiin ka noocaasoo kaleana waxaa la odhanaya waa nooc baa la odhanaya marka waxa weeye nooca iyo jinsigana sidaasaa markaa lagu kala farqiya waa shaarixuna waa ku bayaaminaya taas waa ku caddaynaya marka calaa kulli xaal yacni waxa weeye qisaastaas darafka iyo nafta marka kala gashay marka lagu eh, laysaga qiyaasanayo waxaa la odhanayaa markaysagaa jinsigii ayaa waxa weeye yacni baaciska ama cilladaa la iska haleeshiyey oo xaggii jinsiga ayay markaysagaa iska raaceen waalfarcu faracu yaqtafii waa raacayaa lilasli ay alasla asalkuu raacayaa bibaacisin ay fii baacisin cilladuu ka raacayaa wa fi lxukmi xukumku ka raacaya nawcan yacni markaa waxa weeye baaciska uu ka raacayaa yacni ay nawcan fii nawcin yacni nooc gudihii buu ka raaci yacni cillada markaa nooca gudaheeduu ka raaciyo yacni cillada markaa nooceedii yacni markaa ayaa ku sugnaanaysa markaa faracana sida asalkaba ugu sugantay aw bijinsin ama jinsi gudihii buu ka raaci oo waxa weeye jinsiga wasfiga ee ku sugan asalka ayaa faracana ku sugmaya waa sida itlaafkaas yacni markaysa waxaa nafta iyo yacni cudwiga looga kala markaa yacni qaadanayo bijaamici iljinaayati cillada laga dhigaya jinaayadii kanna waa ku rumowdaa kanna waa ku rumowdaa xaqiiqadooduna waa kala duwan tahay wa muqtadi didi aw inaqiidi lilxukmi fi lfarci ka waqci lbiidi wa muqtadi didi lid wixii keensanaya aw inaqiidi ama markaa naqiid keensanaya lid iyo naqiid markaa waxa weeye istilaaxaad mantiqiya weeye waa kala duwan yihiin waxaa la yidhaahdaa marka addidaani yacni didaan waxaa la yidhaahdaa maa laa yajtamicaani wayartaficaani waa wixii aan kulmi karin laakiin labaduba wada maqnaan kara kasawaadi waalbayaad waa sida caddaanta iyo madoobaanta weeyaane inay wada maqnaadaan waa suuroobi kartaayoo shaygu aanu cas ee shaygu aanu markaa yacni caddaynna madoobaynna ee uu cas yahay laakiin inay wada joogaan ma dhici karto ay kulmaan oo shaygu abyadna uu noqdo aswadna uu noqdo wakhti waaxida jiha waaxida ah wax suuragala ma ah marka ma kulmi karaanoo ma ijtimaaci karaan didaanku laakiin waxa weeye waa wada maqnaan karaan marka waxay ka dhaxaysaa inay wada maqnaadaan iyo in midkood joogo kaa didaan baa la yidhaahdaa waxaana loo isticmaalaa qolada markaa mantiqiyiintu ay ku magacaabaan laba wasfiyoo labaduba wujuudi ah oo aan midnaba cadam loo nisbayna mid walba jiritaan loo nisbeeyey waayo madowga jiritaan baa loo nisbeeyey bayaadkana jiritaan baa loo nisbeeyey taa waxaa la yidhahdaa diddaan baa la yidhahdaa naqiidaanna waxaa la yidhaahdaa oo ay ku tacriifiyaan annaqiidaani maa laa yajtamicaani walaa yartaficaan naqiidaan waxaa la yidhahdaa oo waxaan wana wada joogi karinna wada maqnaan karina inay wada joogaan ma dhici karto labaduba markaa ay joogaan oo shaygu inuu mutaxarik yahay oo saakin yahay wakhti keliya wax dhici kara ma aha shaarixu waa idiin bayaaminaya shaygu waxa weeye inuu yacni markaa uu noqdo shay mutaxarika oo dhaqdhaqaaqaya haddana shay saakin oo xasiloon wakhti keliya yacni wax dhici kara ma aha ama inuu yacni noqdo shay nool oo haddana waxaan noolayn ahaaday yacni markaa waxa weeye wax dhici kara ma aha yacni wax dhici kara ma aha inuu mawjuud yahay haddana macduum yahay wax dhici kara ma aha oo isla wakhti keliya labadaa wasfi inay ku wada sugan yihiin ma dhici karto waa naqiidaan inay ku wada sugnaadaan ma suuragalaha inay wada maqnaadaan oo shaygu mawjuud iyo laa mawjuud oo cadam ah inuu labada marka isagaa yacni mar laba mar keliya labadaba wada noqdaa ma dhici karto marka inay wada maqnaadaan oo labadaba uu ka madhnaado oo la yidhahdo mawjuud ma aha haddana macduum ma aha yacni markaa taasina wax dhici kara ma aha taasina wax dhici kara ma aha qolada jahmiyada la yidhaahdo ayaa waxa weeye waxay ku mubaalaqoodeen nafyiga siday u isticmaalayeen markii dambe waxay gaadhsiisay inay yidhaahdaan ilaahay mawjuudna ma aha macduumna ma aha inay ku hadlaan oo yidhaahdaan mawjuud ma aha waayo haddaanu mawjuud nahaa makhluuqaad ku shabbahaya macduumna ma aha waayo haddaanu dhahaa macduum weeye waxay noqonaysaa inkaar ilaahay la inkaray marka waxa weeye mawjuudna ma aha macduumna ma aha buu yidhaha yacni culammadoo dhamme waxay tilmaameen in waxa weeye hadalkoodaasi uu baatil yahay oo wax dhici kara aanu ahayn xataa muctazila iska daa cid kale xataa muctasiladu hadalkoodaa waa inkirsan tahay oo markaa ma waafaqsana cid ka sokaysana daaba marka waxa weeye naqiidaanka iyo didaanku waxay ku kala duwan yihiin naqiidaanku inay wada maqnaadaan ma dhici karto laakiin didaanku inuu wada maqnaadaa waa suuroobi kartaa waa sida sawaadka iyo bayaadku labaduba inay maqnaadaan waa dhici karta waxaa kaloo ay ku kala farqiyaan didaanku waa laba wasfi oo labaduba wujuudi ah oo jiritaan loo nisbeeyey laakiin naqiidaanku waa laba wasfi oo midna cadami yahay midna wujuudi yahay haddii salbiyo iijaab uu noqon waayo nafyiyo isbaat ay noqon waayaan waxay markaa yacni ka cabirayaan inaan markaa la odhanayn waa naqiidaan ee la odhanayo markaysa waxaan markaa takhaalufu lmalaka malaka yani markaa malakati waalcadam nooca la yidhahday ku magacaabaan khulaasadu waxay tahay waxa weeye wixii markaa yacni keensanaya xukum wax ku liddi ah ama naqiidnimaha ugu liddi noqdo ama didinimaha ugu liddi ha liddi noqdo xukum wixii ku liddiya wixii keensanaya oo markaa farac ku keensanayo la yidhahdo asalka waxa ku sugan wax keensanaya xukunkan aad doonayso faraca wax inaad ku sugto yacni faraca markaa xukun ku liddiya wax ku keensanaya asalkana ku sugan faracana ku jira marka waxa weeye sida aad sheegtay lidkeeda ayaa xukumka faraca ku sugayaaba noqonaysa marka ka noocaas oo kale waxa weeye waa mid qiyaaskii fasahaadinaya ka waqci albiidi sida seefaha cadcadi jidhka hadday ku dhacaan u fasahaadiyaan oo kale ayuu qiyaaskii u fasahaadinaya wa muqtadii didi lid wixii keensanaya awi naqiidi ama markaa naqiid keensanaya lilxukmi xukum ku lidiya ama xukum ku naqiid ah filfarci faraca ku keensanaya ka waqci lbiidi yacni markaa ay kaa'inun ka waqci lbiidi yacni waxa uu ahaaday mid yacni seefaha dhicitaankeedoo kale la mida seefihii cadcaddaa siday jidhka u fasahaadinayaan hadday ku dhacaan ayuu qiyaaskii u fasahaadinaya bicagsi maa khilaafa xukmi yaqtadii wadfac bitarjiixin lida lmuctaridi waxa uu yidhi bicagsi maa taasi waxay ka duwan tahay bicagsi maa khilaafa xukmin yaqtadii bicagsi maa kii wixii ku liddiya yaqtadii khilaafa alxukmi xukumka lidkiisa keensanaya wadfac ku daafac buu ihi bitarjiixin kala arjaxaad la kala arjaxo lidaakaas almuctaridi muctaridka ah marka waxa weeye mudaaf baa ka cadfan sida markaysaga uu shaarixuba tilmaamayo wadfac bitarjiixin yacni laamka markaysa waxaan markaa u geliyena waa iska ziyaado mafcuulkii daa baa la geliyey daaduna muctaridkuunbay markaysagaa ku dhacaysaa waxaa markaa uu macnuhu noqonayaa wadfac bitarjiixin ictiraada almuctaridi ka ictiraadaya markaa ictiraadkiisa tarjiix markaysaga yacni ku daafac oo waxaad tidhahdaa markaa wasfigaan wax ku cileeyaa ka raajaxsan wasfigaad wax ku cilaynayso aad doonayso xukunkii xukun khilaafsan inaad ku keento wuxuu inoo tilmaamayaa haddii waxa weeye mucaaradadu markay keensanayso xukunkii mid ku did ah ama naqiid ku ah markay keensanayso suurada noocaasa ayuu yahay mid mufsida oo qiyaaskii fasahaadinaya laakiin xukunkii mid yacni mukhaalif ahoo ka duwan laakiin did iyo naqiid midnaba aan ku ahayn hadduu keensanayo xaalka noocaasa ma fasahaadinayo qiyaaskii ee waxaa lagu samaynayaa tarjiixun baa lagu kala samaynaya waa la kala arjaxayaa yacni markaa waxa weeye waxay noqonaysaa ka raajix noqda in lagu camal falo ayay noqonaysaa wadaabidu alkhilaafayni annahumaa mutanaafiyaani fii daatayhimaa laa yastaxiilu ijtimaacuhumaa fii daatin haalisatin kasawaadi waalxalaawati yacni khilaafaynku waa mutabaayinaankii ki odhan jiray ama mutakhaalifaan iyo mutabaayinaan waa laba shay oo kala duwan un weeyi labadaa shay ee kala duwan inay kulmaan waa dhici kartaa inay marka waxa weeye markaa ashyaada mutakhaalifaanka ahi waana ijtimaaci karaan waana wada maqnaan karaan marka didaankii waxay kaga duwan yihiin yacni waxa weeye naqiidaankiiba labadoodiba markaa ma ijtimaaci karay laakiin waxa weeye halkan mutakhaalifaanka ama mutabaayinaanku waa markaa yani waa kulmi karaan waa sida markaysaga yani markaa casaanta iyo macaanka shaygu inuu cas yahay iyo inuu macaan yahay labadaa shay waa laba shay oo mutakhaalifaan oo kala duwan waana kulmi karaan oo shay bay ku kulmi karaan oo intuu shaygu cas yaho haddana macaanaan karaa sida xalwadoo kale a waa cas yahay haddana waa macaan yahay marka waxa weeye mutakhaalifaan baa kaasoo kale la odhan karaa haddii sidaas oo kale marka ay tahay waxaa markaa dhici karta qiyaaskii ma fasahaadinayo waxaanay markaa noqonaysaa in la kala arjaxo ka raajixa lagu camal falo bicagsi maa kiibay ka duwan tahay markaa mas'aladaa hore lasoo sheegay yaqtadii khilaafa xukmin xukum khilaafkii markaa yacni keensanaya wadfac daafac buu ku yidhi bitarjiixin tarjiix ku daafac buu yidhi lidalmuctaridi ay markaa ictiraada almuctaridi ka wax ictiraadaya ictiraadkiisa tarjiix ku daafaca tidhahda wasfigan baa ka raajaxsan oo kayta wa kaytu kaga raajaxsan yahay wa cadamu nasi nas inaanu jirin iyo walijmaaci ijmaac inaanu jirin calaa wifaaqihi ijmaaca marka yani waxaan leeyahay qiyaaska markaa macno waafaqsan nas ku tusinaya ama ijmaac ku tusinaya inaanu jirin awjabahu waxa waajibey waxa waajibiyey man asala ciddii asal ka dhigatay manca daliilayni labada daliil in la manciyo yacni tawaarudu daliilayni calaa madluulin waaxidin ciddii diiday ayaa markaa yacni taas yacni shardi ka dhigatay oo waajibisay inaan markaa nas iyo ijmaac toonna loo haysan walow qiyaaska haba waafaqe wa xukmu lfarci xukumka faracu duhuuruhu muuqashadiisu yacni qablu yuraadaa manci yacni qablu yacni markaa uu markaa muuqdo ka hor inta waxa weeye xukunka asalku aanu muuqan ka hor inuu xukunka faracu muuqdaa yuraa waxaa lagu ogsoon yahay arrinkaasi daa manci mid diidma u saaxiiba inuu yahay baa lagu aqoonsan yahay halkan wuxuu inoo tilmaamayaa culammada markaa yacni waxay isla ogol yihiin qiyaas nas khilaafayaa inaan markaa yacni qiyaaskaa la isticmaali karin oo haddii qiyaasku uu nas khilaafayo naska in la qaato weeye waynagii hore u soo aragnay naska in la qaato weeye qiyaaskana waa in la tuuro haddaba ma suurtoobi kartaa qiyaas qiyaaskii nas hadduu waafaqayo ma la qiyaasan karaa mise lama qiyaasan karo bacdi culammada ka mida waxay yidhaahdeen waxa weeye masalada hadduu nasba ku sugan yahay walow naskaasi qiyaaskaba ha waafaqa ee lamaba qiyaasan karo sababtaan loo qiyaasan karin waxay tahay yacni laba daliiloo kala duwan in madluul keliya ay tusiyaan ma suuragal aha waxaa sidaa ka sii fiican inay qaarkood cabbireen oo yidhaahdeen qiyaaska sidiisaba daruuro iyo dani kugu khasabtaybaa waxa loo qaatay ay tahay maadaama caynkaas iyada ay tahay waxa weeye meel nas markaa uu joogo oo la hayo daruuro iyo markaysagaa lagama maarmaan yacni kelifaya in wax la qiyaastaa meesha ma yaallo daruuradii laysugu kelifi lahaa qiyaasku meesha ma taallo mar haddaan daruuradii aynay oolin in wax la qiyaastaa sidaasaynay jaa'is u ahayn walow naska haba waafaqe bacdi culammada ka midina waxay yidhaahdeen maye waa bannaantay waana sida agsarka shaarixu u nisbaynayo waxaana ka mida culammada markaa yidhaahda masaladaa waxaa u daliil ah kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca iyo qiyaaska saxiixa ah marka waxa weeye qiyaas markaa nusuustii iyo ijmaaciiba waafaqsan ayay markaa yacni qiyaasteen marka asalkoodu waxa weeye qiyaasku haddii naska uu ka hor imanayo ay diidayaane laakiin qiyaasku hadduu naska waafaqayo dee waxa weeye wuxuu u taro mooyaane waxba yeeli maayo sidaas aawadee xaalka noocaasa waa bannaynaya akarkuna waa ogol yihi waxa uu markaa yani masalada labaad ee uu inoo sheegay waxay tahay xukunka faraca iyo xukunka asalka shardi waxa ah xukunka faracu inaanu sharcinimo horrayn oo aan la horaan sharciyeyn ee haddii xukunka faraca laga sharciyeyn horreeyey oo isaga la horrays xagga sharciyeynta uu ku horreeyey xukunka asalka uu ka horreeyey xaalka noocaasa in wax laga qiyaasta asalka ma suuragal aha tusaalihiisu waxay ahaatay tayamumkaad waxaa tidhi ayaan markaa yacni maqiisu calayhi baan ka dhiganayaayo asal baan ka dhiganaya waysadana waxaan ka dhiganayaa farac waysada waxaan uga qiyaasanayaa in niyo loo shardiyo waxaan uga qiyaasanayaa tayamumka jawaabta loogugu jawaabayaa waxaa weeye tayamumku yacni wuxuu ka sharcinimo dembeeyey xagga sharciyeynta weysada waa ka dembeeyo weysadu beddelka aha maadaama caynkaas yada ay tahay xukunkii xagga sharciyeynta ku dembeeyey inaad tihaado asal baan ka dhiganayaayo waxbaan ka qiyaasanayaa ma suuragal aha oo ahlucilmigu taas yadaa waa diidayaan wa cadamu nasi nas in la waayo iyo walijmaaci ijmaac in la waayo calaa wifaaqihi qiyaaska si waafaqsan markaa ku tusinaya in la waayaa awjabahu waxa waajibiyey cadamkaas man asala ciddii asal ka dhigatay mancad daliilayni laba daliil in la manciyo oo madluul waaxida ama daliil yani markaa shay waaxida ku tusinaya wa xukmulfarci xukunka faracu duhuuruhu muuqashadiisu qablu yacni markaa ka hor uu muuqda ama xaalu markaa uu yahay mid yacni horreeyey yacni markaa uu yahay markaa uu muuqda yuraa waxaa lagu ogsoon yahay daa manci mid markaa diidma u saaxiiba inuu yahay baa lagu aqoonsan yahay alcilla mucarifu alxukmi biwadci ashaarici waalxukmu haabitun biha faatabici wawasfuhaa bilbacdi ma stubiina minhu siwa bacdi almukallafiina lidafci warafci aw ilamrayni waajibatu duhuuri duuna mayni halkanna wuxuu ka warramayaa cillada oo rugnigii kale ayuu ka warramayaa cillada oo markaysa waxaa rugnigii kale ah markuu ka warramayo magacyo badan bay cilladu leedahay waxaa ka mida cillaa ka mida manaad baa ka mida jaamic baa ka mida wasfi baa ka mida mu'asir baa ka mida waajib baa ka mida sabab baa ka mida muqtadi baa ka mida magacyo badan oo dhowr iyo toban gaadhayay soo naqliyaan inkastoo magacyada qaarkood sida mu'asir iyo erayada la midka muctasiladu ay iska leedahay inkastoo markaysaga yacni ashaacirada qaarkood sida ghazaali oo kale uu yidhi almu'asiratu biidni illaahi uu ku jawaabay ama almuujibatu biidni illaahi oo uu yidhi markaysagaa daatadeeda wax uma waajibiso ama markaysagaa uma saamayse eh idanka ilaahay bay ku saamaysaa sidaas iyadaa uu ku markaa tawjiihiyey erayga ugu isticmaalka badan ee loo isticmaalaa waa manaad weeye oo marka waxa weeye manaad marka la yidhaahdo waa xukunka kii lagu xidhay